webiga shabeellaha oo mara tuulada baari oo hoos timaada magaalada jowhar ayaa ku fatahay tuuladaasi taasoo sababtay khasaare baaxad leh oo gaaray gebi ahaanba daagadii ay u beernaa sanadkan dadka beeralayda mahdi cali oo ka mid ah waxgaradka magaalada ayaa ka warbixiyey khasaaraha uu geystay webiga ku fatahay magaalada iyo sidoo kale beeraha dalagu ku beeraa wiilka gaari wuxuu ku sameeyey xalid oo tuulada baaray xalid abaaris qoonsa idaydinsa wakatahay tuulada baare huya waayaa saakila iyo tobankia lagu dhantaa la arkay shan mitir iyo babixis saaki oo baxsan aa lagu dhantay ilaa iyo toban mitir ay gaartay caawana insha allah aada lagu guulaystay waa lasoo gabagabeeyey xerogooda laakiin xali wakataad waa dhaca sax waaye aad iyo aad xalinta laba sax u baxay ilaa iyo laba iyo tobanka maanta waa sociyey beera aad iyo aad u baac weyn u gooyey ilaa iyo laba boqol eetar saddex boqol eetar oo beera waa go-een inta ujeeda uu saaran yahay xagga naftiga biya waa socin waa la gaabay mooyi fasaada beera goyn ku dheelen waa waa jirtaa maya tuulada biya soo goyn biyaa beera bay fasaadeen ay ku dheelen mooyi wax tuula soo gal ma jiraan inta horta waxaa lagu guulaystay iskaashi badanaa ka dhacay oo saaka waxaa soo gomaday maamulkii dowlada gobolka dowlad sii shabeelle gudoomiye degmada iyo gudoomiye gobolka ku jiro waxaa la keenay agabkii leerarkiisa lagu hirgeli lahay tuulada waxay bixisay oogii ilaa iyo iyagana wixii laaman oo guri oo xaafada yaalay oo biyii weligaashu hadan meel adag oo biri aan jabsanayn caree adagta eeda aada u shaacidi